shirka madaxda dowladaha igad ee maanta ka furmay magaalada kampala ee dalka uganda ayaa waxaa ka qaybgalaya inta badan madaxda wadamada igad marka laga reebo dowladaha ethoobiya iyo suudaan oo iyagu shirka ka maqan shirkan oo ay dowladda jabuuti ku marti qaaday madaxda urur goboleedka igad ayay madaxdu oga wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka kusoo kordhay oo ay ugu horreyso xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya ee salka ku haysa heshiiskii is-afgaradka ah ee etoobiya iyo somalilan kaasoo la kulmay diidmo heer caalami ah iyo mid gobolka ah soomaaliya ayaana ku doodaysa in etoobiya ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda diblomaasiyiinta gobolka ayaa sidoo kale si dhow ola socda shirka iyo natiijada ka soo bixi doonta haddaba miisaan inteen la eg ayuu leeyahay shirkan ay madaxda dowladaha igad ay ku leeyihiin magaalada kampala ee dalka uganda su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed maxamed mooge oo ka faallooda arrimaha gobolka shirka igad bishan ka dhacahayo magaalada kampala ee dalka uganda waxaa looga munaaqashoon lahaa regional corporationka iyo integrationka regionka iyo developmental issueska xagga horumarinta iyo waxyaalaha ganacsiga dhan wuxuu ka koobmaa bloggan sideed wadan soomaaliyana ay ka tirsan tahay marka arinkan ethoobiya oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexeyn lahayd wadamada iyo welfayaga dadwe dadka ku nool shacabka ku nool wadamada member stateska ah etoobiya inay shirkan ka baaqato runtii waxay soomaaliya u horseeday in soomaaliya ay toosisay majority stageka xagga la shaqeynta diblomaasiyiinta iyo diblomasiga dhammaan inay ka gaar inay ka gaartay heer saro oo runtii soomaaliya ay diblomaasiyadeeda iyo foreign policygeeda u yahay mid heer sare marahayo ethoobiana haddee waxaa arrinkaa asaga way ku ceebeysan tahay waxay jibisay xeer bay jibisay aan loo baahnayn oo runtii walaac badan ka abuuray regionka sovereinityga soomaaliya ay carqaladaysay waxay heshiis unnecessary oon loo joogin oo adduunka kulli cambaariyay la siixaxatay region ka tirsan dowladda sheegatay inay dowladda tahay somalilan marka runtii calaaqada soomaaliya iyo ethoobiya horaanbo waxay ahayd mid la dhodhoobay haddana waxay u egtaha in waxay u eg tahay in dhoobkii asaga ahaa biyo lagu daadiyey marka inuu daadan wax daadan raba u egyahay laakiin soomaaliya dowrka iyo siday munaasab kale iyo diblomaasiyanimada ku dhisan oo ay isku xilqaantay oo u socotay weligeeto waa arrin aada iyo aada gawaabin iyo mudnaan mudan waana arrin fiican oo aada aan usoo dhaweynayno
marka laga soo tago in ethoobiya ay ka maqan tahay shirka ajandaha shirka igad ayaa waxaa qayb ka ah sidii xal loogu raadin lahaa xaaladda suudaan oo ay madaxda igad ay sidoo kale shirka uga hadli doonaan hase yeeshee suudaan ayaanan ka qaybgalaynin shirkan kadib markii shirka sidoo kale lagu casumay madaxa jabhadda r s f ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga suudaan maxamed dagaalo shirka ayaa socon doona ilaa caawa fiidkii waxaana sabab u ah in shirku uu daaho in qaar ka mida madaxda igaad ay maanta xilli dambe ay gaareen magaalada kampala sida madaxweynaha kenya william ruuto lama oga waxa ay noqon doonto natiijada ka soo bixi doonta shirkan wadamada urur goboleedka igad ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay ka mid tahay khilaaf diblomaasiyadeed iyo sidoo kale dagaalo u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha iyo jabhado ka soo horjeeda khadar maxamuud xareed v o a nairobi